الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي رمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل waxaan dhexda kaga jirnay imaam malik riwaayo loo nisbeeyo ama lagaba soo naqliyey oo walow dee si isaga lagu yaqaanaynu horeba usoo maray ee bal matalan taasee ka sugnayd ay ahayd waxa ay tahay dee isbaatu iqraaru sifaat sifaatkii in la sugo daahirkeedii lagu dareeriyo uu lahaa dee weliba cibaaradiisii shahirkayd isaga iyo sheekhiisii rabiica iyo cid kalebana halaba wadaagsato oo bal matalan arrinka meesha aan dee kollay la baxsiyaynen ku jirinun waa kayfiyada oon la garanayn oo markaa alistiwaa macluum walkayfu majhuul bal haddana riwaayo ayn lasoo naqliyey tii baa inoo socotay waxaan ku joogsanay ibnu cabdilbar oo sanad labaad oo ka xabiib ku sugan yahay aan ahayn riwaayada u sheegay oo dee kollay aan nidhina a'imadii madhabkaasi way jiraan dee dawaa'if ama qolooyin iyagu riwaayo ahaan u sugay weli taas ay noo socotay markaa qaala ibnu taymiya sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi wuxuu ka hadlayay markaa riwaayadan imaka shalay to aynu casharka aan ku dhex joogsanay ee imaam malik laga soo naqliyey kolleyna walow majmuuculfataawa uu ku dhex jiro waa markuu xadiidka nusuulka sharxayey taas buu hadalkan soo qaado riwaayadan soo qaaday wuxuu uhi wakadalika saas oo kale kolley riwaayadii axmed baa horreysay ee inoo dambaysa saa dee bal oo kale axmedba looga wariyey riwaayo sidaasa ayaa dukirat la sheegay riwaayatan riwaayo xaggan ku tacalluqsan ta'wiilkoo can maalikin maalik laga soo naqliyey taasoo ruwiyat la wariyey min dariiqi kaatibihi ninkii isaga wuxuu qori jiray kaatibkiisa ahaa dariiqiisa lagaba wariyey xabiib ibni abi xabiib waa ninkii shalay tarjamadiisoo kooban aan soo sheegniyo xaaladiisa dahabiina uu ka cabiray un xabiib waa nin la yaqaano mashhuura walow dee markaa markay noqoto siyarka miisaanka se xaqiiqadiisa yasa uu yahay ninkani uu kuba caddeeyey miisaankiisa marka wuxuu ihi sheikhulislaam lakin hada ninkan xabiibi kadaabun waa nin beenb been badan biitifaaqi ahlilcilmi binaqli dadka naqliga iyo riwaayaadka aqoonta u leh ninkani waa nin akhbaartiisaba mawduucaad lagu tiriyo oo warkiisa aan la qaadan karin oo beenaalo ah laa yaqbalu ma aqbalayo axadun axad minhum ahlulcilmi binaqli wey waa dadka cilmiga ule naqliga kaba midi naqlahu can maalikin maalik warintan uu wax ka soo warinayo lama aqbalo tan maahay dee riwaayaadkiisa kaleba xaaladooda taas ah taasi waa midoo waa dariiqa xabiib warwiyat weli hadalka isagaa watee waa la wariyey riwaayadan min dariiqin ukhraa sanad kalena waa lagu wariyey oo dakarahaa dariiqa uu sheegay ibnu cabdilbar lafdiga dariiqna luqada carbeed yu-anas wa yudakar macnaa waana la ta'niisiyaa waana la tadkiiriyaa labada macnoba luqada carbeed waa ku leeyahay taasna dee lafdiga dariiq waa kanoo lafdi ahaan ugama muuqanayo ta'niiskaasi marka la ta'niisinaye wuxuu ka muuqda oo ka daahiraa haddii nacti ama sifa raacdo ama damiir loo celinayo oo kale ayuu kaba muuqdaa imakaba waa taas oo kolna dee waa la tadkiiriyaa oo lafdigiisii kolna waa la ta'niisiyaa imaka markaa damiirkan dakara haadan iyo ukhraa labaduba ta'niis bay keenayaan oo sababto lafdigan dariiq baa dee yunas wa yudakar markaa ishkaal ma jiro dee lama odhanayo min dariiqin aakhara dakarahu maxaa loo odhan waayo line lafdigu waa mudakare loo tadkirin waayo oo lafdigan macnaha ta'niiskana waa ku yimaadaan sida lafdiga sabiil ba ugu yimaado wa ru'yat min dariiqin ukhraa dakarahaa dariiqa ama wuu sheegay sanadka ibnu cabdilbar imaamkaas ibnu cabdilbar marka wuxuu yihi dariiqan labaad shalayna waa ta aan soo sheegnay dariiqa labaad ki uu yahayo si uu ibnu cabdilbar u sheegay waana tamhiidkiise wa fii isnaadiha laakiin dariiqan labaad isnaadkiisa sanbuu damiirkii weli ta'niiskiibaa socdo waxa weeyaan dariiqiiba bimacdee mu'anasa man laa nacrifu isaga waxa ku sugan kaa hore xabiib haddii kuba sugnaa kan xabiib kuma sugnee laakiin kuwa aan cid aanaan garanahayn ayaa kuba sugan bal waxaa sii caddayn doona hadalka tilmiidkiisii waa kan wa qaala ibnu lqayimi ina qayim wuxuu yidhi horaynu tarjamada iyo qayim waxay ka dhigantay u soo marnay fa ina almashhuura kollay umuurahan buu ka hadlayo isagana axmed iyo riwaayada laga soo naqliyay bal si ahla almadhab ay ku xambaareen iyo duruqday la kala mareen baa hadalkaasi u horreeyey markaasuu tan maalikna soo naqliyey oo dee ayuu soo naqliyey riwaayadan marka wuxuu yidhi fa ina almashhuura waxaa shuhroobay canhu xaggiisa yacni maalikan halka saxda oo halkan yuciinu noqotay waa yacni weeye oo damiirkan canhuda oo halkuu u laabmiye marjici inay hadalkii intii ina khuseyn insaan ka soo qaatay oo markaa damiirkiibaa marjiciisu hadalkan aanu kuba caddayn oo wuxuu ula jeedaa canhudan ama damiirkan marjiciisu yahay malik ibnu anas imaamu daar ilhijra markaa yacni weeye oo ibnu qayim baa wuxuu canhudan iyo kan ula jeedaa uu leeyahy waxbaa ka shuhroobay maalikan maalik buu ujeedaa haddaba waa yacni eman fa ina almashhuura canhu yacni maalikan iyo wa can a'immati salaf markaa yacni maalikan isagu ma laha ee waa hadalkan waaba sanoo laba sharday dhexdooda ama ictiraad weeye oo macnaa damiirkani cidda uu ama uu markaa u laabmayeybay caddaynteedunbay cibaaradani inoo faa'iideynaysaa ma hadal ibnulqayim ibnulqayim leeyahay haddaba imaam malik waxaa ka shuhroobay iyo wa can a'immati salafi imaamyadii salafka iqraaru nusuusi sifaati sifaadka nusuustiisa in la sugo oo dee daahirkeeda lagu dareeriyey iyadoo kayfiyadeeda uun warkaa aan dee lana baxsi ahayn ilaahna loo bandhigayo kayfiyadeed iyo walmancu mancin ayaa ka shuhrowday isaga iyo a'imadii salafkaba min ta'wiilihaa in la awilo mancin ay manciyeen oy diideenba waqad ruwiya canhu imaam malik waxaa laga wariyey annahu ta'awala inuu awilay qowlahu rasuulki ilaahay qowlkiisi wuhi yanzilu rabbunaa waa xadiidka macnihiisii dee waa xadiidkii nusuulka oo uu ku awilay bimacnaa nusuuli amrihi waa taa ta'wiilku suu ahaa dee sayarka waa taan kaba soo noqonay lafdigiisii iyo ibnu cabdilbar iyo oo muxuu ku awilay soo degitaanku inuu yahay amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dee cafi iyo istijaabe iyo aqbal iyo risqi iyo la sooba degayay ama ku tacalluqsanaa marka wuxuu uhi wahadi riwaayati riwaayadan imaam maalik ee nusuulka laga wariyey laha isnaadaani laba isnaad bay leedahay axaduhumaa labada isnaad mid ahaani oo waa dariiqan lagu soo warinaya isnaad la yidhaha bimacnaa masalan isnaadka xadiidka oo kale bukhaari haddaan qaadano sheekhiisan uu odhanayo xadahanaa fulaan ilaa saxaabiga laga gaadhayo ina isagu rasuulka ilaahay lama kulmina ruwaadda midba midka kale ka warinaya xadiidka ilaa ciddii xadiidku uu ku intihoonayo ama qowlkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ama mawquuf hadduu yahay ciddii kale hadalka lahaydba laga gaadhayo intaas ayaa isnaad lagu magacaabaa haddaba laba dariiq ama laba isnaad waana ti uu dariiqa ka cabiray dariiqna waa la yidhaa isnaadna waa la yidhaa ruwaad iyo rijaal iyo waa wax keliya ku wada dhacayaan ama rijaalul isnaad haddii la yidhaha ama dee dariiqii isnaadka ama ruwaaddii isnaadkii aanta ruwaaddii markaa xadiidkan warinaysay haddaba laba isnaad baa lagu wariyey axaduhumaa labada isnaad mid ahaani min dariiqi xabiibin waa ninka xabiib la yidhaha dariiqiisee kaatibihi isaga kaatibkii imaam maalik ahaa wa xabiibun haadaa gayru xabiibin buu yidhi xabiib ka hore waa ninka magaciisii wa xabiibun xabiib oo haadaa kan ah kaatibu maalik hayru xabiibin tanka nin la jecel yahay maaha oo nin dee ahlulcilmi binaqli ay jecel yihiinoo dee waxaa loo jeclaadaa ruuxoo hiqo ah lagu kalsoon yahay warkiisa la qaato la ictimaadsado arrinkiisu kaamaha iyaga agtoodo nin la jecelyahay oo lagu kalsoon yahay oo warkiisa la ictimaadsado ma ahe bal huwa kadaabun wadaacun biitifaaqi ahliiljarxi watacdiil shalayna wixii kale ba la yidhi imaam abu daa-uud iyo jamaaca inay beentan u nisbeeyeen bal haddii aan heerkaa la gaadhsiinna uu dacfi halka ugu hooseeye kaga sugan yahay kutubtan aan usuusha ana ibnu maaja unbuu kitaabkiisa ku sugan yahay baan shalay soo sheegnay bal huwa kadaabun wadaacun biitifaaqi ahli ljarxi watacdiil walam yactamid muu ictimaadsan oo ma cuskan axadun axad kumana kalsoonaan min alculamaa'i culimmada ka mida calaa naqli ninkaa xabiib wixii uu soo naqliyo balkaasi waa isnaadka hore wathaani waa isnaadkii labaad ee sheekhiisa iyo ibnu cabdilbariyaba ay sheegeen in xabiib ku sugnayn waa dariiq labaad oon xabiib dariiqiisa ahayn wathaani fiihi majhuulun se dariiqa labaad ruux laga jaahiliyo majhuulah ku sugan oo laa yucrafu xaaluhu bal xaaladiisa aan la garanayno dee majhuulkana kol haddii aanu cadaama ruuxu majhuul yahay walow jahaaladu qayba noqoto jahaalo cayn iyo jahaalo xaal iyo waxyaale ay noqoto ee u kala baxdo kolley aanay iskuna martabo ahayn dee khabarkaasna isna dee waa khabar laga joogsado ama la daciifiyu noqda kolley sanadkeeda ibnu cabdilbar baa kitaabkiisa tamhiid markuu xadiidkii nusuulka sharxayay ku soo arooriyey oo isagoo ka cabiray dee inuu wariyey nin moxamed ibnu cali lagu magacaabo hiqaat lmuslimiin buu laakiin ka cabiray bilkhayrawaan magaaladii khayrawaan warkaas jaamicu zaytuniya ay kuba sugnaayeen khayrawaan waa tunis markaasaa muxuu sheegay xadathana jaamic ibnu sawaadata qaala xadathana mudarifun can malik bni anas saas baa sanadku ah haddaba bal xaaladu taa weeye fa min asxaabihi waa dee kolley madhab kastaba dadka madhabka ehelkiisa dadka kale uga sii aqoon badan duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa iyo waxaa marka fa min asxaabihi asxaabta maalik waa dadka madhabta imaamadooda ah waxa kaba mid ah man ahbata hadihi riwaayata oo qowlkiisii mashhuurka ka haba noqdee laakiin xadiidkan gaar ahaantiisa ruux sugay riwaaye ahaan oo riwaaye imaam maalik laga soo naqliyay tani inay tahay iyow kuba tegey wa minhum waxaa kaba mida asxaabtii madhabkiisa man lam yuhbitha ku aan riwaayadan ictimaadsan labadeeda dariiqba sababtuna waxa weeye lianna almashaahira dadkii shuhuroobay ee min asxaabihi imaam malik dadkii xertiisa ka mid ee waaweynaaye laazimee lagu yaqaanay lam yanquluu canhu kamay soo naqlin shay-an min dalika arrinkay ka soo naqliyeen waa arrintii aynu soo marray markii su-aashaa la weydiiyey siduu kuba jawaabay iyo weliid ibnu muslim oo isaga iyo lays iyo awsaaci iyo thawri wada weydiiyey su-aashaasoo dee ay yidhaaheen amiruhaa kamaa jaa-at taas ama amirahaa kamaa jaa-at taas baa tii shuhrowday ahaydoo saas baanay dawaa'ifo adugu bal meeshii qolooyin sugayna way jiraan riwaaye ahaan baan u jeednay imaam maalik qowlkii dee lagu yaqaanay kan yaanu noqonin kuwo leh waa wax shaad ah saa daraaddeed riwaaye ahaan u sugina way jiraan bal daabid iyo qaacido oo ibnu qayim raaciye hadalkiisan kolley hadalkiisana waa kitaab buu leeyahay asawaaciq almursala la yidhaaho la madbaceeyey kitaabkiisaasna wuxuu lea kaloo jirta mukhtasarkiisaoo nin adugu ka dambeeyey madbaceeye laakiin dee me ikhtisaariyo alfaadiisi unoo dee waxyaale ayuunbuu kaba tegay oo mukhtasaru sawaaciq almursala waana kan cibaarada ka soo naqliyo ee dabcaadkiisu ayaa kala duwane laakiin dabco nin doctor xasan ibnu cabdiraxmaan alcalawi la yidhaah uu madbaceeyo adugo salaf lagu madbacay marka ay madbacaysay madbacadaa la yidhaah oo afar mujalladaa jiro marka mujalladka saddexaad bay haydeen laakiin taa idin qorana waa dabco kale haddaba qaaciduu raaciya qaacidada marka dambe ayaan eegi doonaa ay weli ay umuurahan bal salafkii loo tiiriyo ama loo nisbeeyey barhkood laga soo naqliyey markay inoo tahay horta khaasatan intaynaan gaadhin saxiixa bukhaari waxaa ku sugan marka intay axmed dhammayno qaala ibnu kathiirin waa arrin labaad ibnu kathiir wuxuu yihi fi lbidaaya waa imaamkii weynaan garanaya kitaabkiisan albidaaya wanihaaya ee taariikhda ah heedee aada u muhimka ah oo kolley waana kitaabku dee saa cinwaankiisu iyey waaba laba qaybood albidaaya wanihaaya waa bilowgii iyo dhammaadkii bilowgii waxay ka dhigan tahay wuxuu kasoo bilaabaaba saa dee in abuurkii khalqiga iyo nebi aadam iyo rasushiibuu saa u soo wadaa ilaa uu rasuulkeennii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh soo gaadhsiiyo siiradiisii uu ka hadlo marka rasuulkii ilaahay siiradiisa uu dhammeeyana xawaadis iyo dhacdooyinkii kaba dambeeyey isagoo dee qarni maa sanadii koob iyo tobnaad ka bilaabaya abubakar khilaafadiisiyo taasuu wadaa ilaa uu soo gaadhayo waqtiyaduu dhiman doono uun oo isagu toddoba boqol iyo afariyo todobaatankiib uu dhintee waa wax yar ka hor uun malaa laba saddex sanoodtaa kaba hor ama saddex afariyo labayo todobaatanka aynu soo gaadhsiiyey weeyo ilaa waqtigaas oo dee kitaabkan imba-ulqumri la yidhaha xaafid ibnu xajarba sanadaa uu ku joogsaday buu ka bilaabaa isaguna ilaa dee isna xayaatadiisa aakhirkeedii oo dee taariikhaynayo haddaba kaasi qaybtaas oo dhammi waa albidaaya ama annihaaya waxay tahay wuxuu ka bilaabaa ashrada saaca ashraada saaca oo dee waqtiga adduunyaduba ay gebagaba tahay iyo qiyaamadii iyo ilaa haddana soo bacsigii iyo janno iyo naar iyo wixii ku tacalluqsanaayo qaybtaasna waa nihaaya laakiin dee magacii baa israacay albidaaya oo nihaaya dabacadkii kitaabkii hore intoodii badnaydna waxay ku joogsanayeen taariikhda xawaadista ee albidaaya walow magacii albidaaya wanihaaya ku madbacaysnaa laakiin haddana dee nihaaya oo ashraad iyo waxaasi kumay sugnayn gaar bay u madbaceeyeen iyagoo laba mujalad kumagacaaba ku madbaceeyey ashraadu saaca iyo wixii ka dambayso intii nihaaya ayd walow ciwaankii halkii hore uu dee istawada raacay laakiin imaka dabacaadkan dambea barhkood sa dabcadan cabdilmuxsin turki iyo uu ishraafkeeda ama taxqiiqeeda lahaa ee koob iyo labaatanka mujalada iyo way wada socdaa kitaabkii waa dhan iyo bidaayihii oo nihayihii haddaba tarjamada imaam axmed buu hadalkana ku soo naqliyey ibnu kasiir baa kitaabkiisa albidaaya wuxuu yidhaa warawal bayhaqiyu bayhaqi wuxuu wariyey can ilxaakimi xaakim waa sheekhiisii saaxib almustadrak weeye can abi camrin asamaaki can xambalin waa sanadkii uu qisada ama arrintan kusoo naqliyo dee xambalna marka dambaan tarjamadiisa sheegaynaa waa nin asxaabtii axmed kaba mid ah haddaba in dariiqaasuu kuba wariyey muxuu ku wariyey ana axmed bna xambalin axmed ibnu xambal ta'awala inuu awilay qowlahu tacaala wa jaaa rabbuka oo muxuu yidhi annahu jaaa hawaabuhu hawaabkiisii baa yimi intaasuu bayhaqi soo naqliyey uma qaala albayhaqiyu bayhaqi baa wuxuu yidhaha wahada isnaadun laa gubaara caleyhi marka isnaadkan la eego isnaad la dacniyayo ama la daciifiyo waana isnaad mutasila maho wax boodh oo isnaadkan korkiisa ah ujeeddadu wax madcana ama maqaaloo ku imanaya isnaadkani ma jiro taas buu idhi ibnu kasiir isagaa bayhaqi ka soo naqliyey walam yucalliq calayhi ibnu kasiir ibnu kasiirna saasuu ku dhaafay intuu saa iyo hadalkii bayhaqiye wahada laa isnaad isnaadun laa qubaara caleyhi ina wax tacliiqa uma yeelane dee umuurihii kale uu kaba hadlayey ayuunbuu sii watay oo intaa fiqrada saasay kitaabka ugu sugan tahay bidaaye isagoo bayhaqi kaba soo noqlinaya wax tacliiq ah oo ama dee ah uu arrinkan uu wax ka hadlay ma jirto haddaba riwaayadu laakiin dee waxa weeyaan labadooduba hadday bayhaqi noqoto iyo walow dee sanad imaka inoogu soo naqliyey iyo haddii ay ibnu kasiir noqotoba dadkii madhabka ma aho iyagu waa niman shaaficiye ah ee laakiin dee bal riwaaye ahaan ma ka sugantay axmed iyo mise maaha iyo maxay ku xambaareen a'immadii taas dee waxaa marjic u ah a'immadii madhabkan waana kan aqwaashoodii wa qaala shaikhu lislaam ibnu taymiya shaikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi bacda naqla ibnu kasiirna kolley raqam baa idin yaalla afar iyo toban ee laakiin waxaa dhici karta dee dabacaad sa aan sheegaya dabacaadka bidaaye way kala duwan yihiin oo dabacaadkii hore kitaabka toddoba mujallad oo markay nihaayadana laga saareen iyo la socon oo mid kasta uu laba jus ka kooban yahay afar iyo toban jus baa lagu madbaceeyo ruuxa taa haystaana waxaa dhici karta waa kitaabka aakhirkiisii bay ta noqonaysaa kama helayo ee waa muhimku dhibaato ma leho tarjamada imaam axmed unbuu ruuxu u laabmaya hadalkana ka helayaa laakiin raqamkani waa dabcada aan sheegayo ee maca faaristeeda iyo maca nihaaye marka la isku daro koob iyo labaatanka mujalladee weliba roonroon ah dee barhkood haba dee iska caadi ha ahaadeen kitaabkaa weeya waa dabcadan dambe ee jadiidka ah weeye raqamkaya laakiin maaha dadkii taa toddobada mujalad ee mid kasta jus kaba kooban yahay waayo afar iyo tobanku taa waa aakhirkii markaa dee maaha waa isaga waqtiyadiisii baabay kusoo dhow yihiin marka wuxuu yidhaha shaikhulislaam bacda an naqala riwaayata xambalin ninkan xambal la yidhaha riwaayadiisa markuu soo naqliyo horta xambalkan xambal ibnu isxaaq ibnu xambal baa la yidhaha imaam axmed xambalkay ku kulmayaanoo labadooda aabaa aabbaa walaalah waayo imaam axmed axmed ibnu xambal ha ku shooroobe xambalkani waa awowgiiyo aabihii maahae axmed ibnu moxamed ibnu xambal baa la yidhaha marka ninkanna waa xambal ibnu isxaaq ibnu xambal abu caliyin shaybani oo waa ibnu cami maim axmed waana tilmiidkiisiina weeye asxaabtiisii buu kaa mid yahay gees waa tilmiidkiisii waana in adeerkii imaam axmedna xambal waa awowgiiyo dee waa ku shuurobin awowgii unbaa loo nisbeeyey badan baa isaa culimada iyo ruwaadaba ay dhacdaa dad awowyadooda loo tiiriyo ruuxii aan xaalada la soconna aanu dee kolkolayn ay koyn marka aanu garanayn waliba ishkaallo jaanibka uu kaba yimaadaayo kutubta taraajimta in ruwaadda markay soo dhiganayaan xuruuftan mucjamka kuba socdae xarafka hore iyo kii ku xigay iyo kii saddexaad iyo sidaa u tartiibinaya marka raawiga magaca aabihiina tartiibinayo iyaguna xuruuf kuba tartiibinaya ee waxaa dhici karta isagoo iminka axmed ibnu xambal doonaya ama raggii lamidka ahaa sida axmed ibnu yuunus iyo inuu markuu axmedadii gaadho uu yuunus ama xambal oo aabihii eego iyaguna halkii bay magac oo dhan bay soo aroorinayaan oo dee ay markaa uu dhici karta inuu yidhaha meeshii waan ka waayo ninkani kuma jira kitaabkii kitaabkii waa ku jiraay laakiin dee magacii magaca aabuna uu tartiibsan yahay marka axmed ibnu maxamed ibnu xambal la soo gaadhay tarjamadii amama xarafkiisi imanaya tanina waa nisbo waa awowgii loo nisbeeyey una bal haddaba xambalkaas can ilimaami axmed ayaa wuxuu yidhaha ibnu taymiya hadalkiisii weeye kolley laba boqol iyo saddexiyo todobaatankii hijrada ayuu xambalkani dhintay ikhtalafa asxaabu axmeda fi dalik bal dadkii asxaabtii axmed maaha uun dadkii xertiisa ahay de waa asxaabtii madhabkan a'immadii madhabkan nusuustiisi iyo aqwaasha imaam axmed iyo riwaayaadkiisiiyo aqoonta dharo sare u lahaayee ururiye tasniifiye bal taas ayaa way isku khilaafeen riwaayadanoo fa minhum man qaala waxaa kaba mida kuwa yidhi kalida xambalun halkan waa qalad ka dhacay xambal marka la eego cibaaradan uu soo naqliyey lam yaqul axmedu haadaa axmed taamuu odhan wa qaaluu waxaanay yidhaaheen kuwaasi xambalun ninkan xambal lahu kaladaatun macruufa waxyaalo uu la gooni noqdo xertii keliya asxaabtii keliya axmed aanay soo naqlin oo khaladaad la yaqaano aqwaasha kaleba kolkol la yidhaha qowlkiisii shaad lagu tiriya ama riwaayadiisan baa jirta wa haadaa minha markaa kanna arrinkan uu ka soo naqliyey ta'wiilkee axmedna waa ka mid وهذه طريقة أبا أبي إسحاق بن شاقلة ninka abu isxaaq ibn shaaqla idhaa bal tarjamadiisa kollay waqti dheerna umaan helin khaasatan kutubtii madhabka dee qolooyinkii kale nu yar laabmay imaan ii suurto geline laakiin dabaqaadkii bal asxaabta axmed oo kale iyo kutubtan khaasatan jaanibkaa taariikhaysa waqti baanu helino bal taarikhdiisa mar dambaan idinsoo sheegi doona haddaan isku taageen laakiin de waa nin aimadii madhabka kaa mideen laakiin waqtigiisii baan xadidi karayn iyo bal tarjamadiisa oo dhan imanka halkan waayo horena ishayda ugumay dhicin taariikhulislaamka dahabi oo kale iyo kutub kalena maan makansan waqtiga xalay hadihi dariiqatu abi isxaaq ibn shaaqla wadahabat daa'ifa taasi markaa isagu ninkaasi wuxuu ku tegayaa riwaayadani inay qalad cala alimaam axmed ay tahay oo qalad ka dhacay ay tahay ama wuxuu la gooni noqdoon la ictimaadsanayn xambal wadahabat daa'ifatun daa'ifa waxay ku tagtay min asxaabi axmeda axmed asxaabtiisa kaba midi ilaa ana axmeda axmed qaala haadaa hadalkan inuu qaala haadaa waa hadalkan inuu yidhi hadalkan ah jaaa hawaabu dalika alwaqta waqtigaas waqtiguu sheegayaana waa waqtigii munaadarada markii imaam axmed uu uba xidhnaa loo hayay isaga iyo rag kale oo dee isaga mixnadii waqtigeedii weeye lagu qasbaye la doonaya in lagu xambaaro khalqu lqur'aan ama qur'aanku waa makhluuq inuu yidhaha dhibta badanna ay ka soo gaadhay kolley mixnada khalqa alqur'aan ee dad badan oo culimmadii islaamka ka mida lagu imtixaanay ee dhib badan ay ka soo gaadhay kuwana markaa ay qowlkii ay ajiibeen dee cabsi daraaddeed ay uba ajiibeen iyo kuwana ay dee tii ku adkaysteen oo ragga qaarkoodna laba dilay kuwa qaarkood jeelkii ay ku dhinteen kuwa aduu qaarkood dhib badan sia imaam axmed iyolo markii dambe ilaahay dhibtii uu ka kor yeelay kolley muddo dheer bay tahay waa ma'muun nin la odhanayay oo khulafadii reer bani cabaas ahaay oo kutubtii awaa-ishiina markii lasoo tarjamay macrifana lahaa niman muctasiliin ay taasiir ku yeesheen ayaa arrinkan bilaabay ha bilaabo dee imaam axmed iyo waaba baqdaad baa laga naqliyo isagu markaa baqdaad iyo ma joogina laakiin tii lasii wadayba ninkii waa dhintay walaalkii muctasim abu isxaaq ayaa isaguna halkii un ka sii qaaday oo dee taa may hayn magaalada baqdaad iyo hareeraheeda ilaa dee intii diyaartii islaamkuba ahayd masar baa rag badan laga soo dhaadhiciyay iyadoo ay xidhxidhayiin abu yacquub markaa dee buwaydiya baa ka mid ah saaxibkii imaam shaafici iyo waxa weeye nucaym ibnu xamaad iyo dee labadooduba jeelkay kuba dhinteen iyagoo kuba jiro oo kale dee nin kale oo waxa weeyaan muddo baqdaad madaxiisu sudhnaan jiray oo caalim ahaa marka alkhusaaci kaasna waa jiray oo gacantiisa uu ninkii ka dambeeyey kuba dilay isagoo ilaah ugu dhowaanaya markuu isagu dhintayna nin uu dhalay oo waasiq la odhanaya halkii mixnadii ka bilaabay oo waana ninkaa gacantiisa kuba dilay ninkaa caalimkee weliba muddo dheer baqdaad madaxyadiis madaxiisa uu meelo sudhnaan jiray dabadeed baa adigu markii waa tiq dhintay walow aad mooddo waa tiq arrintiisii ugu dambayn ninkii ina dee du-aad ahaa iyabaa dee waxaan weyna qeybta weyn qaatee qaadiga ah ee muctasiliga ahaa ayaa markii waa tiq dhintay dabadeed walow aad mooddo kollay qiso ay soo naqliyaan oo nin dee dadkaa lasoo qaaday kaba mid ahaayo munaadara ay isagoo waafiqna joogo ina du-aad iyo asxaabtiisi ay dhex martay ay taasiraad ku yeeratay sida la yidhaaho wixii uu kaba joogsaday laakiin adigu markuu dhintay waasiqee uu qabtay dee waxa weeyaan mutawakil oo isna ina muctasim ahaa ayaa arrintii mixnadii kor yeelay oo joojiyey oo dee isagu markaa sunnihiina daahiriyey wadutawakuli maa askaahu min khalafin suyudilhaa nadmiga dheere uu ku leeyahay khulafada oo kale iyo tawakul maa askaahu min khalaf adigu mixnadu markaa saddexdaa dee markaa boqor intii ay istaba ayaabay dee qaadatay mixnadu walow dee maamun mar damba bilaabay oo isagoon weli dee heerku doonaya gaadhsiina culimadii waxaan lagu xambaarayo lagu qasbayo taaliibtaa badan haddaba waktigaa mixnadii bay yidhaahaan iyadoo loo soo joojiyey munaadaro maalintii ayay dee iyagoo le may arrinku taamaha qur-aanku waa makhluuqiyo bay usoo qaateen xadiidkii ahaa maalinta qiyaamo suuratulbaqara iyo suuratu tabaarikiyo inay imanayaan oo etile de waxaa socday imanayo waa wax makhluuqa maaha inay taas deeto markaasuu isaga laga soo naqliyay in waqtigaa doodna waa lagu jiraa kolkol dooduna mucaaradadna ilzaam wax la laaziminayo oo tanba sidaasaa tidhaahne tanna dhaha ayaa meesha tidhaaho ayaa timaado waatay kuba xambaareen ayuu halkaa laga soo naqliya munaadaradii inuu yihi inamaa huwa sawaab oo wuxuu la mid yahay wajaءa rabuka walmalaku safan safan inama taأtii qudratuha alqur'aan amhaaluhu mawaacidu wakada wakada maamo dee zajriya taa waa hadal markaa waktigaa munaadarada haddaba barhkood baa waxay yidhaaheen waktigaa hadalkaa wuu yidhi laakiin kuwii iyagu taa riwaayo ahaan usugay baa xamligeeda waa madhabkii baan ka hadlayna waayo madhabka sadadkeeda iyo aimadeeda ayaa umuuraha dadka kale dee uga waroono iyada waxay ku xambaarayaan iyo siday riwaayaadka isugu miisaamayaan iyo waxay sugayaan iyo waxaanay sugahayn oo kolley dad kale un wixii ay yidhaaheen un sidaasun looguma qaato xataa kutubta fiqiga iyo markaad masale fiqiya naqlinayso ml bal matalan adigoo kutubtaa dee fiqiga muqaarinkaa markay aqwaasha culimada ururinayaan kol kol akhdaayo way dhacdaayo madhab bay cid u nisbeeyaan dee madhabkoodii aad bay u yaqaanaaneen laakiin madhabyihii kale riwaayaadkiisii bal waxaa daahir madhab mooye waxaa la arkaa riwaayaadkii kale mutacadidadahde madhabkani lahaa inaanay khibro badan aanay u lahayn oo kolkol marka ay waxteeriyaan ee u naqliyaan khadabaa yimaado markaa marka ruuxu doonayo inuu madhab qowlkii naqliyo khaasatan markuu aqwaal kala duwan oo ulcimada eegayo waa inuu kitaab madhabkaasa ka naqliye laakiin kitaab iyaga u tiirinaya wax kolkol baa wax loo tiiriya madhabkii aan kaba mid ahayn oo bal taas baa dee muhima kolleyna marka aqwaashan culimada la eegaye marka madaahibaaba xataa fiqigii la eegayo waa in kitaabkii madhabkaas bal markaa weliba kutubtoodii muctamadkaa qowlkii laga naqliya taas bay noqonaysaa ee kolkol baa dhacda bal imaka iyadoo shaaficiyada wa dariiqooda laga naqliyo xanafiye qowlkii inaan qowlkii macruuf agtoodii kuba ahayn ama xana shaaficiye loo tiiriyo aqwaal kutub aan arkayno iyadoo loo tiiriyo madhabkiina aanu macruuf kuba ahayn oo kale way dhacdaan umuurahana way kaba yimaadaan marka haddaba qoladii sugtay ayaa wajacaluu waxay ka dhigeen haadakani riwaayatan can riwaaye imaam axmed laga wariyey bay tan kaba dhigeen maalintaas laakiin iyagaa laba u qeybsan uma man yadhabu cidda tegaysa weli hadalkii ibnu taymiya inoo socda ee minhum qolooyinkan asxaabta axmed kaba mida ila taawiil qolooyinka marka horeba iyaguba wax awiila ee taawiil uu kaba dhacdhaco ee iyagu taa kuba taga wadalika kabni caqiilin wabni ljawsiyi wakayrihima waa rag dee iyaguna madhabka kaba mida laakiin taawiil kaba dhaco ibnu caqiil kolley waa caalim macruuf ahaayo cali ibnu caqiil ibnu moxamed ibnu caqiil baa la yidhaa abulwafa ilxambali oo dee qarnigii shanaad raggii ugu mudnaa culimada islaamkana waa ahaa madhabkaasna raggii ugu mudnaay laakiin shakiya uu lahaa oo muctazila kolkol mala ahar weyn kuba yeesho dee taawiilaad isaga naftiisa way kaba dhacaan kutubtiisa dee kuwayna soo gaadhay kitaabkan alwaadix fi usuulfiqi shanta mujalad lagu madbiceeyey baa kaba mid e laakiin dee waxaa laba yidhaha saaxibu kitaab alfunuun kitaab buu leeyahay alfunuun la yidhaaho wax alla wixii ula kulmay wixii khaadirkiisa iyo dee isaga daakiradiisa wixii culimo munaadaraadkoodii waxbuu ku ururiyo dee waxaabay sheegaan inuu afar boqol oo mujalad kaba badnaaye laakiin waxayna soo gaadhay horta waxaa laga madbiceyey makawaa laba mujaladun ayaa laga madbiceeyey barhkood baaba la yidhaha ilaa sideed boqol iyo ibnuljawsiya mala boqol iyo konton mujalad in ka badan ka daalaacday bal waa kaasoo shan boqol iyo saddex iyo tobankii hijrada ayuu dhinto dee qarnigii lixaad buu intaa ku lahaa ibnu caqiil wabnuljaziy isagu waa imaamkan macruufka ah cilmiga badnaa funuunta badnaa kutubta tasaaniifta aada u badan ee funuun kala duwan lahaa oo isagana abulfaraj cabdiraxmaan ibn cali ibn moxamed ee kitaabkan mawduucaadkaana leh isaguna waa nin quraysh oo reer bani tayma qoladii abibakar iyo xambali ah xambali ah shan boqol iyo toddobiyo sagaashankii baanu dhintay ibnu josiya kuwaasi iyagu maxay yidhaaheen waayo taawiil isagana waa ka dhacaaya yajcaluuna hadihi cumdatahum masaladan iyo riwaayadan bay ka dhigeen waxay ictimaadsadaan oo ta'wiidkiiba ay u xujaystaan ama ay u daliishadaan xataa yadkuruha waabu sheegayaayo masaladan ama ta'wiilkan riwaayadan ibnuljawsiy inajawsi fii tafsiiri tafsiirkiisuu kuba sheegaa walaa yadkuru min kalaami axmeda wasalafi ma yunaqidah oo markaa tafsiirkiisa koley tafsiir weyn oo madbuuca jiro dee shahiiro zaad almasir la yidhaaho ibnuljawsi leeyaho madbuuca weeye muntashira tafsiirkiisa riwaayadan buu markay meelo saasi yimaadaan soo qaadaaye kalaamkii imaam axmed ee badnaayee tan ka hor imanayey ama salafkii kale wax kale kamaba soo naqliyo kuwaasi taasay kaba dhigan qolayn baa jirta sida ibnu zaaqun iyo abuyacle iyo iyagu nuzuulka un ku khaas yeelay oo waxay ka dhigeen imaam axmed laba riwaayo inuu leeyahy markay xadiidka nuzuulka noqoto un laba riwaayo laakiin inihii kale inaanu riwaayo kale lahayn oo waxay ku koobeen arrintii oo waa qowl labaad oo dee ibnu taymiya ibnulqayim iyo dee ay madhabtoodna laguba yaqaan oo ah in qowlo saddexaad ay iyagu koobeen meeshii riwaayay ka dhigeen laakiin waxay ku koobeen un nuzuulka inta kale umay gudbin waa nuzuulkii bay ka dhigeen laba riwaayo inuu leeyahy marka ibnu taymiya wuxuu yihi walaa rayba shaki kuma jiro ana almanquula wixii lasoo naqliyey almutawaatira tawaature can axmeda axmed kaba tawaaturay yunaqidu hadi riwaaya dee bal riwaayasha hadday noqon kartaa waayo aqwaal iyo riwaayaad badan buu leeyaho xagga isbaatka iyo bal uu diidi jiray umuurahan markaa in laba yidhaaho oo haddaba riwaayadan waa ka hor imanaya wayubayinu wuxuu caddaynayaa waxaa almanquul almutawaatir can axmed anahu laa yaquulu inaanu odhanayn ina raba yajiu wayaati wayanzilu amruh bal huwa yunkiru calaa man yaqulu dalika waa lagu yaqaano dee riwaayaadkiisi kalaan hayna ee ahaa inuu taa inkirayayba wey marka wuxu uhi waladiina dakaruu can axmeda qolooyinka weli hadalka isagaa wata kolley meelaha uu kuba yidhina dee dhowr meelood buu kusoo qaadaayo xagga hoose idin eegi doontaan laakiin meelo dhowru hadalkan kusoo qaadaa waladiina dakaruu can axmeda kuwii dee xadiidka nusuulkana sharax gaara buu uleeyo gaarna loo madbaceeyey dee majmuucana ku dhex madbacaysanaya rasaaishiisa iyo والذينa ذkrوا kuwii iyagu sheegay can أحmed في تأwiiل نزuل وaنaxوi miن الأfعاal نزuulka iyo waxyaalaha kale afعaaشha ah ee dee waa afعaaشha بmaشhiئaةi rabi kuba imaan sasa istiwihiisii iyo umuuraha dee bal mثalا afعaaشha lahm qowlaani laba qowl bay leeyihiin minhu man yتأwل ذalika bاlqasd ku umuurahan ku awilaya oo kuna xambaaraya qasd kama تأwla bacضhm qowlahu taعaalى ثuma اstawى ilى الsmaaءi ay bاlqasd ay yidhaaheen say barhkood taa kuba xambaareen whada huwa aladi dakarahu ibnu zaquni ibnu zaquni tuu sheego wey ibnu zaqunina waa nin aimadii madhabka kaba mid oo cali bn cabdillaahi ibnu nasr la yidhaha cali bn cabdillahi ibnu nasr abulxasan zaquni meel zaquun la odhanayo kolley acmaalu baqdaad kaba midayd oo qarya ayaa loo nisbeeyey kaana min acyaan alxanaabilo shan boqol iyo toddobiyo labaatankii ibnu caqiliyaba isla waqti ahaayeen oo in yar ka dambeeyo shan boqol iyo toddobiyo labaatankiiyabuu dhintay kuwaas iyagu taasay ku xambaareen ومنهم mن yتأول ذلika بmaجيء أمri وaنزuل أمri inuu arinku yahay amarkiisa oo imanayo dee waxa weeyaan taas iyo amarkiisa soo degitaankii arintu inay tahay waa qolooyinka riwaaye ahaan iyo ta'wiil ahaan sugay wa huwa اmadkuuru fi riwaayaةi xambal xambal riwaayadiisana waa ta lagu sheegay markay khaasatan qadiyada noqotaan iska soo hadlaynay uma qaala marka hadalkaa wuxuu ku yihi waa meel kaloo majmuuca kaa mida wasawaab qowlka sawaabkii waxa weeye ana jamiica kulley taa imaam maalikna waa horreyse ana jamiica hadihi taawiilaati taawiilaatkaa dhammaanteed mubtadacatun waa kuwa mubtadaca aho lam yaqul axadu min asaxaabati shay-an horta axad saxaabadii ka mida waxba kuma qowlin iyada kaba mida walaa axadu min ataabiciina law biixsaan axad taabiciintii iyaga wanaagga ku raacday ka mida kuma qowlin taa waan soo horreysiinay bal laakiin dee waa nuquushan baa jirta dadkii kaba dambeeyey aimadii atbaacu taabiciinta imaam maalik ee ciddaa kaba dambaysay wa huwa khilaafulmacruuf markay qoladan kala noqotana kuwaa iyaga uu jasmiyo cid iyaga kaba mida taabiciintii iyo saxaabadii wax ku qawshay maba jirtee laakiin qoladan kalena dee haddii meeshii riwaayaad mutacadidi ay jiraan wixii lagu yaqaanee u badnaayo isagu had iyo goor dee ka shuuroobe kaba tawaaturaybaa waxa weeyaan ah waxa la ictimaadsanayo riwaayo farda ah ama qowl mar dee lagaba soo naqliyey umuurihii kale lagama qaalib yeelayo wa huwa markaa khilaafulmacruufi almutawaatiri sida la yaqaano ee tawaaturtay can a'imati sunnati walxadiid wax lagu ya wixii dee lagu yaqaanay ee ka tawaaturay wax khilaafsan weeye axmed ibn xambal wakayri min aimati sunna bal taas maslada wuu kusoo celiyaa mujaladka lixiyo tobnaad kolley safxada laba boqol toddobiy labaatan laba boqol sideed iyo labaatan oo halkaas aan idinku qornayn haamishko markuu saddexda qowl ee madhabka xambil xanaabilada kuba sugan ee riwaayadan ku tacalluqsan imika wax aan soo sheegnay uu sheego ayaa muxuu yidhaha cibaara ku khatima waqad yakhtalifu kalaamu laimati fi masaa'ila mila hadi lakina saxiixa almashhuura canhum can raddu ta'wiil oo kolkol way dhacdaa a'imada masaa'il noocan oo kalea in qowlkooda iskhilaafo oo kalaamkooda iskuba khilaafe laakiin maxaa waxa weeya ka shuhroobay weeye maxaa saxiixa isaga ka sugnaay oo dee waxa ay tahay qowlka saxiixe kaba shuhroobay kolkol way dhacdaa kalaamka a'imadu umuuro sana in iskuba khilaafo eh waxay noqonaysaa buu leeyahy waa raddu taawiil ibnuqayim baa hadalkiisa hore dabadeed buu qaacida raaciyaa kolley hadalkan majmuuc ulfataawa mujaladka lixiyo tobnaad oo kalebana dee mala kani asaas u yahay ama kuba dhow oo markuu soo sheegay labada riwaayaba taa imaam maalikiya axmed buu leeyahy meesha laakiin waxaa jirta qaacide ay tahy in loo baraarugo qaacidadiina wuxuu kaba dhiga bal hadday sugnaato buu leeyahay can maalikin wa axmeda wagayrihima ta'wiilu shayin fii mawaarid innisaac masale laysku haysto mawaarid innisaac kaba mida in shay ka mida laga soo naqliyey inay awireen oo markaa taas dee arrinku waxaa meesha aan ka qaadanaynaa inoogu suganun waa in iyaga uu kaba dhacay maalan iskhilaaf iyo nisaac bal macnaha aayadan ama xadiidkani leeyahayba sidee saxaabadoo kaleba uu tafsiir aayadeed ama xadiid ay iskuba khilaafeen oo ibnu cabaas iyo caaishuu soo naqliya walaqad ra'aahu nazlatan ukhraa ibnu cabaas li ra'aa rabba caaishana ay tidhi meye jibriil buu arkoo dee kolley qowlka nusuustu ay markay noqoto masaladan jaanibka xoogeynaysa haddaba ibnu mascuud iyo ibnu cabaasna wuu soo naqliyay khilaafkoodii fartaqib yowma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin oo ibnu mascuudna wax horoo dhacay oo waqtigii rasuulka dhacay oo abaar adkayd oo quraysh kuba timi uu kaba dhigo ibnu cabaasna sidii xadiidkii dee saxiixa muslimba kuba yimid dukhaan soo socdo aayaadka saacadda kaba midoo iman doono uu kaba dhigo haddaba wuxuu leeyahy markaa bal markaa arrinku muxuu noqonaya haddii nisaac waxyaalahan dhaco dee ruuxan qowlkiisu xujada ma noqonaye falxujatu iyo alatii tafsilu bayn nnaas maxaa daliilku yahay maxay xujadu tahay ta kala saaraysa oo ujeedadu haddii axmed iyo maalik iyo waxyaale ay yimaadeen waxaa nusuustu ay keenaysaayo daliilku qowlkeebuu raajix yeelaya xataa riwaayadan hadday iyagii kaba sugnaato lagaba soo naqliyo macnaa muhimku maaha dee fulaan baa yidhi xujadu maxay tao dee xujadiiba ah waxa kala saaraysa daliilkiiba ah waxa kala saaraya dee xujadiina waxay keenaysay nusuustii ay keenaysay iqraaru sifaat calaa baabi an dee sideedii laguma daayo bal tii inoogu dambaysay jaa fi صaxiixi اlbukhaariyi fi tafsiri suurati اlqasas arrintan waxaa صaxiixa bukhaari ku yimi suurat اlqasas tafsiirkeeda macnaa kitaabkan صaxiixa bukhaari dee kitaab dhan oo kitaabu tafsiira qeybaha kitaabka kaba mida macnaha markuu fadaaisha qur'aanka iyo umuurahaas iyo horeysiiyo meye adigu maalan waaba fadaaisha waa dambaysiiya oo way u dambaysaaye gaar ahaana kitaabkaa gaar baa loo saaro xataa dee ibnu kasiir baaba gaar uba sharxay sharaxdiisa kale mooyaan oo ay raaciyaan tafsiirkiisa akhirka kaba raaciyaan ayaa wuxuu leeyahy kitaab dee uu kasoo bilaabo faatixadii suurad suurad uusoo dhiganayo suuradaha qaar hadday riwaayo axaadiiseed iyo tafsiir uu hayo wuu soo dhigan kuwa qaarkoodna mufradaadka kusoo arooray meelo kaba mida ayuunbuu sharaxeeda kuba koobsada haddii wax riwaayuu soo arooriye aanu jirin daba markuu suuratulqasas soo gaadhay waa jaamican saxiixaahe ayaa maxaa yimi waa bilowga laakiin suuradda markuu bilaabayay kullu shayin haalikun ilaa wajhu markaa mufradaadkan buu fasirayo muxuu yidhi kullu shayin haalikun ilaa wajhahu ilaa mulkahu waa bukhaari bay ku sugan tahay waana u laabmi kartaan shay kastaa waa halaagsamaya mulkigiisa uun mooye wa yuqaalu waa cibaaradu raaciyo ilaa maa uriida bihi wajhullahi halkan kullu shayin haalikun ilaa wajhu shay kasta waa halaagsamaya ilaahay wejigiisa un mooye ayaa maxaa lagu fasirayba uu leey waxaa la yidhi ilaa maa uriida bihi wajhullah wixii ilaahay daraaddii loola yimi kaas baan baaba ahayn oo adduunya markay baabadaan aan baaba ahayna baaqi noqonaya walam yadkur ilbukhaariyu raximah llahu hayra hada bukhaari waxa inoogu sugan waa intaa ilaa mulka uu horeysiiyo iyo ama ilaa ma uriida bihi wajhullahi ee kolleyna ilaa ma uriida bihi wajhullahina waxa weeyaan waxaaba ibnu cabaas oo kale iyo mujaahid iyo sufyaan thawri iyo waa wax loo tiiriyey oo saa dee adurulmansuur tafsiirka ibnu kaiir me tafsiirka suyuudiya kuba taal xagga hoose aanay idinku yar sugantay ciddii kale bal qowlkan lahayd kolle xaafidii keyrkiina way kaba hadlaan ciddii bal khaasatan ilaa ma uriida bihi wajhullahi kada cibaarada maxaan odhan karnaa lafdigii markay ilaa wajaho ay ahayd haddana mulkow lagu fasiro ama la yidhaha ilaa maa uriida bihi wajhullaahi oo camal lagu fasiro saalixao wixii ila ikhlaas loola yimi oo ilaahay daraadii loola yimi un mooye wixii kale nooc imaka sifadan ah alwaji wixii ay keenaysay waa wax ka duwan waaba ta'wiil baan odhan karnaa marka qaal ibnu kaiir ibnu kaiir baa tacliiq ku leh hadalkan bal wax kalena way noo raacayaan raximah llah wuxuu ihi waa markuu suuradan qasas tafsiirkiisa un kulu shayin haarikun ilaa wajow ikhbaarun aayadani waxay tahay wara mid lagaba waramayo ilaahay inooga waramayo biannahu daa'imu alxayu alqayuum inuu yahay ka isagu daa'imka ah ee isagu nool alqayuum umuuraha khalaa'iqdoo dhan isagu wada qumaya tasarufkood iyo maamulkood iyo haymanadood leh aladi tamuutu alkhalaa'iqu walaa yamuut khalaa'iqdoo dhamme ay dhammaan doonaan laakiin isagu aanu dhammaanayn kama qaala siduu aayad kaleba ilaahay ku yidhi kul man calayha fanin wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam lakiin muxuu yihi isaga facabara bilwajhi can dat waa cibaaro yadna ibnu kaiir ibnu kaiirna waa ninkaa dee salafiyu lmuctaqadka ah ee isagu aan waxba awileyn horena aan nuquushiisi aan culimada kaba soo naqlay isaga hadalkiisii aan uguma dambaysiinay isaga aan kuba soo khatimnay qeybtaas laakiin cibaaradan waa tan oo facabara bilwajhi can dat kale waa cibaaro la odhan karo iyada nafteeda waaba ta'wiile wejigii buu daata ka cabiro macnaha waxa weeye horta dee tafsiir lweji bidaat haddaan ibnu kaiir baynu iskaba dhigno in wejiga laguma fasiro daata lagu fasiro oo laga cabiro cibaaradoodii waa min tacbiir iljusi wa iraati lkulli oo kale haddii loola jeedo dee tafsiirkaas iyadoo la diidayo la inkirayo in sifo weji la yidhaah oo ilaahay leeyahy ay jirto dee nusuus kala duwan nooguma timid taasi ta'wiil bay noqon waana qoladii wax awiilaysay qowlkooday noqonaysa laakiin ujeeddadu hadday tahay kolley waatan uguma xambaarayne inuu macnu uu yahay oo hadalka loola jeeday isbaatu wasfi lbaqaa wa cadam alhalaak lirab dee ilaahay baaqinimo in laguma sifeeyo haddii ay makhluuq halaagsamayo ilaahay dee kaa faaniga noqonaya maaha marka bidaatihi wa sifaatihi baanu baaqi noqonaya waayo bukhaari mar dambena kitaabu tawxiid uu soo arooriya isagoo sifa ahaan u dariishanaya taasoo kale de khusuusulweji unbaa baqaha leh aan ujeedadu ma ahe waxa weeyaan waa iyaadoo ilaahay si guud lagu sifaynaya inuu kaa baaqige daa'imka aladii laa yazuul uu yahay oo bal maalan arrinkuna waxa weeyaan aayaddu inay tilmaamayso daalatan calaa baqaa'ihi subxaanahu watacaala wa ala taas si guudba iyo calaa isbaati wejhi taas iyadoo ishkaal ma jiro taawiil lama odhanaye bal hadalkii bukhaari ay noo socdeen وhkda qwlu ha huna kul شhayin haalikun ilaa wajhu macnu waa maxay ila iyahu bal weli hadalkii ibn اlqayim ibn kaiir weeye waqad habta fi الصaxiix can abi hurayrata qala qala rasuul اllahi slى اllahu عalayh wasalam asdqu kalimati qaalaha shaaciru kalimaة labid alaa kulu shayin ma khala اllaha bail oo de wa kulu shayin haalikun ilaa wajhu ba hadalkani oo bal maalan dee uu waafaqsayuu leeyay ama macnaheedii leeya o taasaa ujeedadu ay tahay ama laguma fasiray kulu shayin ma khala اllaha bail bal waa hadalkii bukhaari soo naqliyey wa qaala mujaahidu wاthawriyu fii qowli kulu shayin haalikun ilaa wajhu waxay yidhahdeen ilaa maa uriida bihi wajhu waxakaahu lbukhaariyu bukhaarina ibnu kaiir baa weli hadalkii wataa hadalkaa uu soo naqliyey fii صaxiixi kalmuqariri lahu si wuxuu hadalkaa qarirayo waayo wax kala soomuu naqlin intaasuu ku daysay intaasuu kuba dhaafay wahada lqowl bal haddii buu leeyahay waa ibnu kaiir waa macno mustanbad uu leeyahy maaha in wejgii iyo sifadii la inkirayo laakiin waa macno halkan lagala soo baxayo mustanbadoo dee dalaalo ishaare ama dee dalaalo istinbaadun looga qaadanayo qowlkan imaka ah lagu fasiray ilaa maa uriida bihi wajhuhu kula shayin haarikun ilaa wajhu isaguna yidhi dee macnuhu waa kulu shayin haarikun ilaa iyahu isagoo tafsiirkiisu ah laa yunaafi lqowl alawal qowlkaa hore isma anfayaano faina haadakani marka la eega macnahani ikhbaaru can kuli alacmaali waa waramid laga waramaya acmaasha dhammaanteed biannaha baadilat ila ma uriida bihi wajh اllahi tacala min alacmaali الصaalixa almutaabiqa lishariica wاlqowl اlأwl la muqtadaahu wuxuu keenayay ana kula dawaati faaniyaة wazaa'iraة ila daatuhu tacala wataqadas fainahu اlأwl wاlaakhiru aladi huwa qabla kuli shay wabacda kuli shay macnaha ujeedadiisa waxa weeyaan haddii la yidhaaho ila ma uriida bihi wajh اllahi macnuhu maaha sifadii oo la inkiraya maaha ilaahay subxaana watacaala sifadan dee waa isku sifeeyey rasuulkiisu waa ku sifeeyo waa sifadu sifaati daata kayfiyadeeda aynaan garanahayn oo dee kayfiyadeedi waa taa majhuulada laakiin aan sideeda u sugayno laakiin macnaa maxay laasimsanaysaa kol hadduu isagu yahay kaa dee waxa weeyaan baaqigee daa'imkaa waxa kaloo iyaduna baaqi noqonaya markay acmaasha dadka la eego wixii isaga daraaddii loola imanayo isagu hadduu baaqigaa daa'imkee laa yazuul yahay wixii isaga daraaddii loolaba yimi ee acmaashii saalixaadkayda isaga wejigii loolaba yimina iyaduna baaqi bay noqonayaanoo wax baaba oo faaniyo adduunyo raaca ma noqonayaan oo markaa waa macno mustanbadaho taa lagala soo baxe maaha in dee sifa ahaantii lagu inkirayo haddii laakiin dee sifa ahaantii bee laba diidayo ta lagu awilayo arrinku taawiil maxdiyuu noqonaya bacda kuli shay qaala cabdullaahi bal intan yaraan siraaciyabe qaala cabdullaahi alqunaymaan cabdullahi alqunaymaanku ma garanayo imaka inuu dhintay waa nin horta sacuudi ah wuxuu sharxay bukhaari kitaabka ugu dambeeyey kitaabu tawxiid laba mujalad buu kuba sharxay oo madbuuca facala hadaa kolley laakiin waa nin da hadduu nool yahayna facala hadaa laa yakunu qowlu bal haddii aan hadalkan dambe nidhaahno wuxuu waa istinbaad iyo istilzaamun waxa looga jeedaa laa yakunu qowluhu ma uriida wejhu ta'wiila lilwejhi ma noqonayo wejigii oo la awilo aladii huwa sifatu lilahi tacaala bal huwa min almacaani almustabada waa macaanidii laga qaadanayo un min alaaya kama yushiiru ilayhi halkaas ta'da ka masaxo waa ilayhi maaha ta un oo kale ilayhi siyaaqu laayati aayaddan siyaaqeeduyo aayadda maxay ahayd walaa yasudunaka can aayaati illahi bacda id unzilat ilayk wadcu ilىa rabika walaa takunana min almushrikiin walaa tadcu maca allahi ilahan akharo dee acmaal laysfarayey shirkigoo laga tagay ahaydba waana waxa baaqiga noqonaya daa'imka noqonaya ee dee ruuxna kuba intifaacayo laa ilaha illa huwa kulu shayin halikun ilaa wajha lahu lxukma wa ilahi turjacuuna macnaa siyaaqa aayadaaba iyadna acmaashii iyo dadka la farayay waxay kaba dheeraanayeen tilmaamaya wey bal adigu waxaan leenahay haddii la yidhaha ilaa maa uriida bihi wajullaahi bal haddii istinbaad iyo la leeyay mee tanna way ina tusaysaa macnahaasaan ka qaadanaynaa baasi kuma sugna haddii arrintu ay tahay dee sifadii oo la diidan yahay oo la inkirayana iyada taawiil ku imanaya laakiin maxaa jira wa amaa qowluhu waa qowlka bukhaari ilaa mulkahu uu yihi fahada tawiilu baciidun kaasi tawiil buu noqon wahuwa mukhaalifun lisanci fi kitaabi tawxiid kitaabu tawxiid sidaa kuba imanaysa waa kitaabka aakhirkiisa aayaddan iyo uu soo qaatay uu soo qaatay isbaata sifa uu soo qaatay arrinkani halkan waa ka duwan yahay xaysu dakara alaaya uma atbaca bixadiidi jaabirin wa fiihi qowluhu sala allahu calayh wasalam acuudu biwajhika dee markaa biwajhikana may ahayn bimulkika may ahayn saasuu usoo qaatay waana isbaat sifa ahayd waana sifata daat bay ahaydba oo aayaddii dee waa dalaala calى ana lilahi wajha huwa min sifati dati walaysa bijaarixa walaa kalwujuhi alati nushaahiduha min almakhluuqiin waa hadalka ibnu badal xaafid ka soo naqliyo bal markaa laakiin in mulka u la yidhaah arrinku maaha un dee kolley kitaabkaa haba dhace laakiin waa wax ta'wiil laguma tiriyo fahada daahiru jida fi anahu araada ihbaata wajhi sifat illahi markan dambe wuxuu ula jeeda lakiin halkan oo kale mulkahu halkan lagu fasiraa bal waa taa de ilaa maa uriida bihi wajhullahina qaradka iyo ujeedada la eegi uun oo iyada nafteedu dee jaanib taawiil way noqon kartahay bal waxaan leenahay waxyaalahaasi waa waxyaalo salafkii iyo dadkii taabiciintii kaba dambeeyey barhkood lagaba soo naqliyey dee waa markaasi waxaan leeyahy min waa riwaayaadka fardi ee dee maxay tahay usuushii xataa dee markay masaa'il kaleo fiqiga yimaado hadday masalo qowl shaadi uu yimaado ama fardi wixii kalaa lagu xambaara axaadiida nafteeda hadduu axaadiistiisi guud wixii macnihii inoo keenaysay xadiis gaara oo khilaafsan oon la darajahayn uu yimaado isagii dee waaba tan oo ama iyagiiba ama tarjiix baa looba kacaa ama sidoodii baa laguba xambaaraa wixay ujeeddadu ahayde bal waa waxyaalahaasi laakiin waxaa inoo sugan ee usuul ahaan inooguma sugani dee waa isbaatu sifaate bal si aan dee ishkaal idinkuba iman haddii cid ala leeyahay hebelba u awilay hebelba u awilay waxyaalaha soo arooray meelo jira inahaasa kaa mid a allah subxana wa tacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا